جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raatiraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andulus صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijkaan idinkugu heyno waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saartay heshiis beenaadkii cusbaa ee dhowaan dalka turkiga ay ku kala saxiixdeen madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed barnaamijka ayaan idinkugu haynaa hogaamiyaha labaad ee maamulka shahaadala dirarka ah ee jubbaland oo caasimadda dalka etoobiya kula kulmay taliska ugu sarreeya ciidanka xabashida etoobiya xilli khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo kooxda riddadana uu cirka isku shareeray islamarkaana sababay inuu dhiig daato barnaamijka ayaad ku maqli doontaan suuriya oo nusqarni kadib dib u heshay xorriyaddii bini'aadamnimo iyo sheekooyinka murugada leh ee ku hoos duugan farxadda xorriyadda maxaad kala socotaa sheekada ninka ka shaqayn jiray xabsiga sidnaaya ee toddobaadkan la daldelay xubinta hadalhaynta toddobaadka ayaad ku maqli doontaan qodobkaas oo faahfaahsan maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowlad diini ah oo ka duwan kuwii hore u soo xidhay qaar ka mid a xaafadaha degmada iyo bulshadii ka faa'iidaystay oo mahdiyey nooca dowladan cusub barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ardayda madarasada tabuuk ee degmada kamsuuma ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo sameeyey bandhig cilmiyaad ka turjumaya aqoontii ay ka barteen dugsigaasi oo sannadkii toddobaad oo xidhiira soo saaraya arday fara badan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha lixaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raataraaca toddobaadka oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay heshiis beenaadkii cusbaa ee dhowaan dalka turkiga ay ku kala saxiixdeen madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya qodobkaas iyo kuwo kaleba waxaa xubintii dhacdooyinka inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabeynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay howlgalladii ay ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan fuliyeen waxaa ka mid ahaa howlgal qaraxa oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen gaari cabdibile ah oo murtadiintu ay la socdeen howlgalkan qarxa waxaa laa fadligiis lagu dilay laba sarkaal oo murtadiin ah kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray muuse moos oo ahaa taliyaha ururka degan deegaanka arbacow iyo kuuriyaan oo ahaa taliyaha caafimaadka ee ururkaasi waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu howlgalkaasi qaraxa ku dhaawaceen saddex askari oo murtadiin ah gaariga cabdibilaha ah ee qaraxa lagu beegsaday ayaa isagana goobta ku basbeelay haddii aan dhanka kale eegno dhacdooyinkii toddobaadkan dhacay cabdiwahaab waxaa ka mid ah dagaallo culus oo duleedka iyo gudaha magaalada raaskambooni ku dhex maray maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee jubbaland dagaalada oo kasoo bilowday dureedka magaalada raaskamboni ayaa ugu dambeyn kusoo dhammaaday gudaha deegaanka raaskamboni waxaana la isku noqnoqday tiro ka badan saddex jeer waxaana ugu dambeyn dagaaladaasi oo ahaa kuwo culus oo dhex maray labada maleeshiyo lagu jebiyey maleeshiyada uu deegaankaasi dejiyey murtad xasan gurguurte maamulka murtad axmed madoobe ayaa shaaciyey inay la wareegeen gacan ku-heynta deegaanka raaskamboni ugu dambeynna dagaaladii dhacay ayaa looga saaray maleeshiyada murtadiinta boqolaal ka tirsan maleeshiyadaasi ayaa ka gudbay xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxayna maleeshiyadaasi boqolaalka ah isku dhiibeen ciidamada kenya ee ku sugan aagga ishaakani ee gobolka laamu ee dhulalka muslimiinta ee kenya ay xooga ku haysato ka mid a dowladda kenya ayaa soo bandhigtay boqolaalka maleeshiyaadka murtadiinta ah ee isku dhibay maamulka axmed madoobe ayaa dhankiisa sheegay inay qabteen maleeshiyaad murtadiin ah muuqaal ay soo bandhigeen ayna ku sheegeen inay yihiin maleeshiyada ay ku qabteen dagaaladii ka dhacay deegaanka raaskamboni ee gobolka jubbada hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa dhinacyada kala gaaray inkastoo ilaa iyo hadda aysan soo bandhigin inta uu leegyahay khasaarahaasi cabdiwahaab dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ahaa in xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda hiridada soomaaliya uu ankara heshiis kula galay abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya wuuna xabashida u ogolaaday qaadashada qeyb ka mid ah biyaha soomaaliya magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga waxaa toddobaadkan kusoo dhammaaday kulan u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya iyo xasan gurguurte kulanka oo uu soo qabanqaabiyey erdogan oo ah madaxweynaha dowladda camiilka ah ee turkiga ayaa ujeedka laga lahaa waxa uu ahaa sidii etoobiya loogu qancin lahaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee horaantii sanadkan ay la gashay muuse biixi cabdi is-aragga ka dhacay caasimadda turkiga oo qayb ka ahaa wadahadallo soo jiitamayey bilihii lasoo dhaafay oo ay dowladdani waday ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo dhammaantood xoojinaya damaca abiy axmed ee badda soomaaliya isagoo ay hareertiisa fadhiyaan abiy axmed iyo xasan gurgurte ayuu rajab tayib erdogan madaxweynaha dowladda ridada turkiga waxa uu ku dhawaaqay in lagama maarmaan tahay in etoobiya ay soomaaliya ka hesho marinbadeed caalami ah oo ku xira caalamka intiisa kale xasan gurguurte ayaa isagana madasha ka jeediyey hadal isagoo ammaan kala duldhacay ciidamada xabashida etoobiya ee duulaanka saliibiga ku jooga soomaaliya oo uu ku sifeeyey kuwa dhiig u daadiyey waxa uu ugu yeeray nabadeynta soomaaliya qodobada ka soo baxay wadahadalku sheega oo dhammaantood ahaa isdhiibitaan ay samaysay kooxda riddada ayaa guul u ahaa abiy axmed waxaana qodobadaasi ka mid ah in etoobiya la siiyo barinbadeed oo loola jeedo bad ama deked ay iyadu maamulato iyo in ciidanka xabashida etoobiya ay sii gubaystaan soomaaliya iyadoo bayaanka aan si cad loogu sheegin balse lagu ammaanay joogitaankooda soomaaliya iyo in ay xasuuq ku hayaan shacabka soomaaliyeed dowladda dabarilifka turkiga ayaa dan dhaqaale ka dhex aragta arrintan iyada oo dadaal dheeraada ku bixisay sidii xasan gurguurte ay ugu cadaadin lahayd in uu ka tanaasulo dhammaan doodii kala dhexaysay etoobiya turkiga waxa uu doonayaa in uu gurto kheyraadka dhex eegaaga badda iyo beriga soomaaliya sidaa daraaddeed ayuu etoobiya u arkaa mid u hirgelin karta mashruuciisa dhulboobka dhacdooyinka kale ee toddobaadkan cabdiwahaab waxaa ka mid ah in xasan gurguurte uu xilka qaadis ku sameeyey yuusuf madaale guddoomiyihii gobolka banaadir xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa si lama filaan ah shaqadii uga ceeriyey yuusuf jimcaale madaale oo ahaa guddoomiyihii gobolka banaadir wareegto ka soo baxday xafiiska xasan sheekh maxamuud ayaa lagu sheegay in xilka qaadis lagu sameeyey madaale islamarkaana guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir aana duqa muqdisho loo magacaabay maxamed axmed amiir ilawareedyo ayaa sheegaya in bilihii lasoo dhaafay uu khilaaf xooggan u dhexeeyey madaale iyo xasan gurgurte kuwaas oo isku maandhaafsanaa sida loo qaybsanayo dhaqaalaha ka soo xarooda dekedda muqdisho iyo sida laga yeelayo waxa loogu yeero maqaamka gobolka banaadir guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir loo magacaabay ayaa ah qurbajoog haysta dhalashada waddanka ingiriiska halkaas oo uu ku noolaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ah in qof soomaali ah lagu dilay toddobaadkan waddanka koonfur afrika dilkan ayaa loo geystay ganacsado ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan sida ay xaqiijiyeen ilaa reediyo ku sugan wadankaasi goobjoogayaal ayaa soo sheegay in dilka oo toddobaadkan dhacay si gaar ah looga soo calaamadiyey xaafadda cryfinton ee ka tirsan magaalada cape town halkaasi oo lagu dilay siciid axmed cusuble oo caan ku ahaa siciid qaxwo faahfaahin dheeraad ah lagama bixin qaabka uu dilku u dhacay waxaana dhacdadan kusoo beegmaysaa xili maalmo ka hor dhacdo tan la mid ah ay ka dhacday mid ka mid ah xaafadaha magaalada cape town halkaasoo lagu dilay maxamed culisow oo ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ah waxaana lagu toogtay afaafka hore ee dukaankiisa cabdiwahaab dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ah in mas-uuliyiin etoobiyaan ah ay toddobaadkan dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar ka dhacay duleedka adisababa xogo faahfaahsan ayaa ka soo baxaya weerar ka dhacay meel duleedka kaga beegan magaalo madaxda dalkaasi etoobiya ee adis ababa halkaasi oo lagu dilay sidoo kalena lagu dhaawacay mas-uuliyiin daacad u ah maamulka abiy axmed warbaahinta etoobiya waxay sheegtay in jabhadda xoreynta dadka oromada ee loo yaqaan o l a ay dileen legase sayuum oo ahaa taliyihii saldhigga degmada shuruurta iyo askar la socotay kadib markii ay ku beegsadeen weerar qorshaysan wafdiga oo ka koobnaa booliiska ismaamulka oromiya iyo ciidamada difaaca etoobiya iyo mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ayaa lagu weeraray duleedka adis ababa shuruurta oo ka mid ah ismaamulka oromiya mas-uuliyiinta la dilayna fadhigoodu yahay waxay konton iyo afar kilomitir dhanka waqooyi ka xigtaa caasimada etoobiya ee adis ababa sidoo kale weerarka jabhadda xoreynta dadka oramada waxaa lagu dhaawacay madaxa xisbiga talada dalka etoobiya hayaa ee barwaaqa sooranka loogu yeero kaasi oo ugu magacaaban degmada suruurta ninka lagu magacaabo sisey beshaada dhaawaca soo gaaray mas-uulkan ayaa loo qaaday cisbitaalka lama shaacin in uu halis yahay iyo in kale jabhadda mucaaradka hubaysan ee magaceeda loo soo gaabiyo o l a oo iskacaabin adag kula jirta dowladda xabashida ayaa xaqiijisay dilka saraakiishan dowladeed ee suruurta waxayna dusha u ridatay mas-uuliyadda weerarkaasi sidoo kale ku-xigeenka axmed madoobe ayaa la kulmay toddobaadkan taliyaha ciidanka etoobiya madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland murtad maxamuud sayid aadan iyo xubno wasiiro ah oo qeyb ka ah wafdigiisa ayaa magaalada adis ababa ee xarunta u ah dalka etoobiya kula kulmay taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada xabashida etoobiya maamulka uu madaxa u yahay murtad axmed madoobe ayaa faafiyey sawiro laga soo qaaday kulan dhex maray maxamuud sayid oo ah ku-xigeenka madaxa maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland wasiirka beeraha axmed baraaki wasiirka wasaaradda isgaarsiinta maamulkaasi mascuud cabdulaahi iyo birhaanu jula oo ah taliyaha ciidanka nasaarada xabashida etoobiya kulanka dhex maray birhaanu jula taliyaha ciidanka etoobiya iyo mas-uuliyiinta ka socotay maamulka shaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa qayb ka ah dadaalada taageero uraadinta dagaalka uu maamulkan kula jiro kooxda muqdisho kulanka ayaana kusoo beegmaya xili uu gacan ka hadal gaaray xiisadaha u dhexeeya maamulkaasi iyo kooxda riddada soomaaliya maalmo ka hor ayay ahayd markii dowladda xabashida etoobiya diyaarado sida hub iyo saanado ciidan iyo saraakiil ciidan ka dejisay magaalada kismaayo waxayna horey usii qaadeen maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi riddada ah waxayna geysay adis ababa si uu taageero hor leh ugu raadiyo dagaalka uu maamulkiisa kula jiro murtad xasan gurgurte haddii aan halkaasi uga gudubno dhacdooyinka geeska afrika dhanka kale galbeedka qaaradda afrika mujaahidiinta ka jihaada ee nusratul islaam walmuslimiin waxay toddobaadkan gacanta ku dhigeen laba saldhig oo maleeshiyada murtadiinta ee burkina faso ay ka degan yihiin deegaanada yaqdu iyo qaan oo ka tirsan wilaayada kaya mujaahidiinta ayaana saldhigyadan la wareegay subaxnimadii maanta sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxa ay weerar culus oo kamin ah u dhigeen koranyo ka tirsan murtasaqada ruushka ee salibiyiinta fagner kuwaasi oo ku socdaalayay mandiqada nambala weerarka kamiinka waxaa ka mid ahaa qarax lala beegsaday mid ka mid ah gaadiidka ay wateen murtasaqada ruushka ee kamiinka loo dhigay khasaare culus ayaana ka dhashay inkastoo aan la faahfaahin khasaaraha weerarkaasi ka soo gaaray murtasaqada ruushka xubintii dhacdooyinka toddobaadkana cabdiwahaab waa inaga inta
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka suuriya ayaa toddobaadkan heshay nusqarni kadib xorriyaddii bani aadamnimo iyadoona farxadda xorriyaddaasi ay ku hoosduugan yihiin sheekooyin fara badan oo muruga leh haddaba maxaad kala socotaa sheekada ninkii ka shaqayn jiray xabsiga sidnaaya ee toddobaadkan la deldelay haddaba qodobkaas oo faahfaahsan waxaa xubinteennii hadalhaynta toddobaadka inoogu soo koobaya ilyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay cabdi wahaab waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka oo aan caawa diradda ku saari doonna sida walaalkaba uu sheegay dhicitaankii nidaamkii mujrimka ahaa ee bashaar al asad ee horraantii toddobaadkan siddeeddii bishan aynu ku guda jirna ee desembar waxaa mar qura lagu waabariistay kooxaha mucaaradka suuriya oo gudaha u galay magaalada caasimadda ah ee dimishaq kadib hardan soo bilowday toddobiyi labaatankii nofembar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan kadib markii kooxuhu ay ku dhawaaqeen inay ku sugan yihiin gudaha caasimadda suuriya ayna rideen nidaamkii dhiigicabka ahaa ee uu majaraha u haya bashaar al asad waxaa warbaahinada kala duwan camimay warbixinno ku qotoma qodobkan iyo dareenno farxadeed oo ay soo gudbinayaan shacabka reer suuriya daafaha caalamka meel walbo ay ku sugan yihiinba farxaddaas sidaan horeyba usoo gudbinay waxaa barbar socday xaalado kale oo murugo leh oo loogu tegay xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee sidnaaya kooxaha mucaaradka suuriya markii ay ku dhawaaqeen in degalka ay ka tuureen nidaamkii bashaar al asad xaaladaha kala duwan ee gudaha xabsiga sidnaaya waqti xaadirkaas loogu tegay ma ahayn wax warbaahintu ay suurayn kartay kuba ayaa miirka beelay oo keliya ay ka soo hartay dhoolacadeen kuba ayaaba xusuusan wakhtigii ugu dambeysay ee ay wax cunaan halka kuwo kalena markii bannaanka loo soo saaray ay shoog qaadeen qaadawaana ay ku noqotay in dib ay ugu soo laabteen gudaha bulshadooda oo ay iftiinku arkayaan waxaa sidoo kale meesha aanan ka marnayn oo gudaha xabsigan fadeexo kala duwan kula kulmayey cafiifaadka reer suuriya in cabdiwahaab marka laga hadlayo qisooyinka argagaxa leh ee xabsigan laga soo tabinaya tanii markii ay kooxaha mucaaradka degalka ka tuureen nidaamkii bashaar al asad waxaa ka mid ah qisada nin ka tirsanaa nidaamkii bashaar al asad misano ka shaqayn jira gudaha xabsiga sidnaaya oo lagu magacaabo dalaal daqaaq ninkan ayaa xabsiga qaabilsanaa qaybta meyddilaacanta oo askartii nidaamka bashaar al asad xabsigan u joogtay markii ay qofka dilaan inta meydka qofka lasoo qaada ayaa dusha sare waxaa laga saari jiray bir kadibna birtaas ayaa dusha sare looga soo dayn jiray ilaa meydka uu ka dilaaco marka meydka uu dilaacana lafaha iyo dhacaanka markii la kala saaro lafahana gaar ayaa loo bixin jiray oo hilibkana gaar ayaa loo bixin jiray halka lafaha iyo dhacaankana la raacin jiray bulaacadda hilibkana la daadin jiray dalaal daqaaq qaybtaas ayuu ka shaqayn jiray hilibka maxaabiista meydkooda uu dilaaciyo kadib marka lafaha uu ka saaro ayuu siin jiray libaax uu lahaa taasina bulshada suuriya markhaati ayay ka ahayd intii uu joogay nidaamkii bashaar al asad haddaba markii la riday nidaamkii uu qaybta ka ahaa isagoo baxsad ah ayay kooxaha mucaaradka soo qabteen waxaana la shaaciyey in toddobaadka soo aadan gudihiisa meel barxad ah inta la keeno lagu fulin doono xukun daldalaad ah gunaanadkii bulshada suuriya ayaa weli farxaddooda halkoodii ka sii wata waxaana maanta oo ay jimco ahayd baraha kala duwan ee internetka lagu arkayey muuqaallo laga soo duubay barxado kala duwan oo ku yaalla gudaha dalka suuriya sida barxadda weyn ee masjidka khaalid bin weliid ee ku yaalla magaalada ximis iyo masjidka umowiyiinta oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee dimishaq dadkan ayaana dhigaya bannaanbaxyo farxadeed oo ay ku taageerayaan riditaankii lagu sameeyey xukunkii birta ahaa ee muddada nusqarniga ah ka badan ka telinaya gudaha dalka suuriya ee ay hoggaanka u hayeen reer asad inahaas ayaan ku hakanaynaa qodobkan iyo guud ahaan xubintii hadalhaynta toddobaadka aan iminkana u laabana qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo degmada bu'aale maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale oo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada ayaa bilaabay bixinta dowraad diini ah oo ka duwan kuwii horey loo yaqaanay kuwaas oo dad gaar ah loo qaban jiray balse dowladan way ka duwan tahay middaasi maamulka ayaa dowlaad diiniya u soo xiray bulshada ku dhaqan qaar ka mid ah xaafadaha degmada bu'aale sida degmada halgan baqdaad iyo dalxiiska waxaana muddadii ay socotay dowladaasi ka faa'iidaystay inta badan dadka xaafajoogga ah sida haweenka iyo ragga cuslaaday si loo gaarsiiyo dowlaadka diiniga ah ee bulshada inteeda kale ay ka faa'iidaystaan waxaana taasi sii dheer in dhammaan duruustii lagu qaadanayay dowlaadkaasi ay ahaayeen kuwo la xifdinayo islamarkaasina qof walba kor uu ka qaybay duruustii la qaadanayay ugu horreyn qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka xaafadda halgan oo ahayd xaafaddii ugu horreysay ee dowlaadkani diiniga ah loo soo xidho ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadii gabagabada alxamdulilaah ilaahaygi weynaha waahidka aguhiyo naga kulmasibeedkay khayrka badan leh naga kulmasiyo na siisay nicmatuliimaan iyo wal abni iyo wal islaam na siisay nuunka dari doorina nuunka dari oo khayrka badan nuunka dari imraakanuun intii ka dhammaashan ilaahay nuunka simi unoo feyna nabadqabna ilaah akayo sug mahadnagna mahad oo bilaaw i dhammaad midna unluuna sug mahadnagna insha allahu tacaala bacdallaahi waxaan kaloo may kala suug mahadnagnaa xarakatulmujaahidiin al-shabaabna waan suug mahadnagna insha allahu tacaala sababto ahaan in jarfadna saa marnay shabaab la-aan mujaahid la-aan saa marnay wali saa marnay ogna ma jar karna nimcaday gee jarta quruxday jarta barwaaqaday ma jar karna wali jar kari ogna insha allahu tacaala waa masiibo ilaahay sandham dhaafisiyo marka isagna suug mahadnagna anwiinyi amiirkeena abu ubeyda xafidahullahu ilaahay xafidiyee suug mahadnagna gaar agaanmay kala suug mahadnagnaa waaligeenna gobolka insha allahu tacaalaa suug mahadnagna iyo heer degma waaligeena degmadana suug mahadnagna insha allahu tacaalaa oo inteeganyi hamin igee jahliga sideen dhungluba fadi nuurkana ummadda saambees fadi insha allahu tacaalaa suug mahadnagna may kala suug mahadnagaan suug mahadnagnaa insha allahu tacaalaa maktabu dacwa oo anteeganta maalin kasta meel kasta angal heysta na suug mahadnagna insha allahu tacaala ilaahay maysaga tuugnaa khayrkay isow ka dadaal heshaa isowmanana dhalnee antee ma in dadaal heyshana in isowna isdifaac ummadana walbaraan mugdiga ka saarana weel hesha insha allahu tacaala jasaaka allahu khayr qaar ka mid ah haweenka iyo raggii ka faa'iidaystay dowladaasi ee ku dhaqnaa xaafadda halgan ayaa iyaguna faahfaahin ka bixiyey wixii ay ka faa'iideen ilaahay wuxuu yidhi wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa nicmada aan idiin siiyey ma koobi kartaan alxamdulilah falilah alxamdu waxaan meeshaan ku qaadanay duruuso kala duwan dhowr kitaab ah marka dowlad ayaa meeshaan ku soo qaadanay alwalaa walbaraa ah asaasiyaad dhowr kitaab ayaa meeshaan aan ku soo dhammaysan marka ma hadda ilaah baa iska leh walaayada islaamiga jubbatul wasla ayaa iska leh degmada bu'aal kaasahaan dowlad aan ku qaadanay xaafadda xaafadaha ka mid ah oo degmada bu'aal ay tahay waa xaafadda halgan ka mid ah marka ma hadda ilaah baa usugnaatay bismillaah unoo agna gabdhaha muslimiinta oo ku nool gobolka jubbada dhexe bu'aale gaar ahaan xaafadda halgan mee qaadanayaa afar beri oo dowro agta oo lagabaradi laga baradii towxiidka salaada xadiiso badan wanoo ka barani walaayada islaamka eeda onka mahadsanyan maktabka dacwada mees oo dardaanan suun beesnaa in mar kastaba ay dowradan sanuunkana nagaan oo mar kastaba sanuunkana nagaan oo si oo wal an barana eedba wal an ka fahangnay bismillaah ilaahay ku mahadsan dowramay qaadanayaa maalamo su socod afar maalmood mee ka faa'iidinaa waxyaabo badan sida salaad sida tawxiidka sida axkaamta oo ka fahamnay maasha allah meesuga odsanaa mar kastaba oo intiisanununkana naqo unoosa dhigan haweenka oo ardayeedka ayaan oo umucamaara maasha allah xaafadda gaar ahaan halgeenoo degan maasha allah meesuga odsanaa dadka dowrada mar kasta intiisanununkana naqo suga odsanaa dhinaca kale sidaasi si la mid ah ayay xaafadaha baqdaad iyo dalxiiskana qaateen dowlaad diini ah oo duruustii ku baxaysana kor laga xifdisiiyey dhammaan ka soo qaybgalayaashii dowladda waxaana dareenkoodu uu ahaa sidan soo socota iyagoo isugu jira lab iyo dhadig بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هل كان كسوجيدنا dooro noo socotay muddo saddex maalmood ah ee u socotay laba xaafadood xaafadda dalxiis iyo baqdaad ee maanta ay tahay qatankeedii iyo gebagabadeedii iyo xalfadeedii waxaa ilaah ku mahadsan uma mujaahidiinta ku mahadsan waxaan soo marnay oon u soo joognay dhacdooyin labada kun iyo afarta markay ahayd ka dhacday annagoo safar ah gabar muslimiid baabur lagala deginin mooryaan kala degi lacagna inaan ku furano gabadha aan damcan nagalana diiday haddana alxamdulilah annagoo ku baranayna diinkeenna kitaabaheenna axaadiisteenna iskugu daraasaynayna nabaddan iyo amnigan iyo barwaaqadan ilaaha ku mahadsan subxaana wa tacaala uma mujaahidiinta ku mahadsan intaa kadib waxaa halkaa nooga soo gebagaboobey labadii xaafadood dowladii loo haayey ee u haysay maktabka dacwada walaayada bu'aala ee jubbado dhaxa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joognaa magacii waa cabdicasiis cali cabdiraxmaan waxaan joognaa xaafadda dalxiis ee ka tirsan magaalada buaala jubbada dhaxa waxaa ilaahay maxadiska leh waxaa na soo gaaray huluyada maxaladhahay dowro ka imaatay oo afar maalmood aan qaadanay dowradaas oo ka saabsaneed maraatibudiin iyadoo ay ka saabsaneed aan qaadanay ka bacdina ilaahay maxadiisaadii way noo suurtogashay afartii maalmood aan qaadanay alxamdulilah wax badan faa'iidadaasayta oo alxamdulilah ilaahay unbaa haggiisa mahad iska leh taas ka bacdina uluyada iska leh oo soo qabanqaabisay juxdi badan laga soo bixiyey maxad ilaahay aa iska leh
بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد dooro oo sid afar maalin noo socotay ayaa halkan ku qaadan alxamdulilah allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan uma walaayada ku mahadsan xaafadda dalxiiska ayaan ku qaadanay afar maalin muddo afar maalin dooro noo socotay ayaan ku qaadan towxiidka towxiidka shirkiga nawaaqidulislaam kayfiyatu salaad wax kasta salaadaha si loogu tukado wax kasta waa nagala saxay alxamdulilah allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan uma waxaa ku mahadsan walaayada islaamiga ilaahi subxaana wa tacaala mahad iska leh alla subxaana wa tacaala oo na waafajiyey maanta maalin maalmaha ka mid ah duuro aan ku soo qaadanay xaafadda dalxiiska intaas kadib ilaahay subxaana wa tacaala na waafajiyey annakana waxaan ku qaadannay salaadda barashadeeda iyo arkaanta islaamka dhammaan waana laga saxay marka insha allah biilaahi kariim waxaan ugu ducaynaynaa walaayada maclaen maraa'ibteeda amniga haddiisna jirin ma suurtagal lehna u malaynayaa inaan maanta wax ku baranno marka insha allah biilaahi kariim waxaan ka codsanaynaa mar kasta bishii ama laba bilood kadib inana lagu soo celiyey doorooyinka noocan ah ayaan aad iyo aad aan u rajaynaynaa xaafadda dalxiiska markaan nahay walaalayaal waxaan meeshaan u joognaa dowro beryahan noo socotay oo casharo aan ku qaadanay casharadaasna waxay ka mid ahaayeen gabdhaha muslimadda ah ee gabadha muslimadda ah waxay ku leedahay islaamnimada waxaa ka mid ah alxijaab fadlulcilmi aljihaadu fii sabiiliillaah alwalaa walbaraa altowbat waalistikfaar xuquuqu sawjayn intaas ayaa ka mid ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa uma musamil oo ku nool degmada bu'aale gaar ahaan xaafadda dalxiis waxaa noola soo qabtay saddex afar maalmood oo dowro ah afar maalmood oo dowro ah waxaan ka faa'iidnay wax badan alxamdulilaah allah ayaa ku mahadsan
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobo xiise badan ayaad soo dhagaysateen markan iyo degmada kamsuuma ardayda madarasada tabuuk ee degmada kamsuuma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya aqoontii ay ku barteen dugsigaasi oo sannadkii toddobaad oo xiriira soo saaraya arday fara badan oo anfacay diintooda iyo dalkoodaba haddaba warbixin amuurtaasi daaran waxaa iskuulkaasi ka diyaariyey inoona soo diray bashiir muxiidiin abu ayman
وبفضلك يا كريم مدرستي يا تبوك قد ذقنا منك شيئا حلوا ولذيذا كالسكر والتفاح
waa gu'eedii toddobaad oo ay soo saarayso jiil fariid ah oo u heelan sidii uu daranyada iyo dib u dhaca uga saari lahaa ummaddan tabaalaysan waana qayb ka mid ah midhaha laga dhaxlay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u qalin qaatay sidii loo barbaarin lahaa jiil laxla sharaftii iyo karaamadii ay kaga tageen aboobayaashood si ay mar kale dib ugu soo ceshtaan booskii iyo maqaamkii ay ku lahaayeen dunida halkan waa mid ka mid a madaariista udubdhaxaadka u ah horumarka waxbarasho ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah waana goob lagu aflaxay oo ay ka qalindaarteen boqolaal ubad ah oo xambaaray tacliin saafi ah oo tayeysan
بنور الجليل أضعت وجوهنا فسرنا جميل إليك سنلقي بحب عظيم لحب احترام وصدق مبين أتينا إليك فسرنا شيوخ dugsiga hoose dhexe ee tabuuk wuxuu sannadkii kun afar boqol iyo afartankii hijiri uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ka hirgeliyey degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uuna hoostagaa qismiga uu xafiiska waxbarashada ku leeyahay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muddo toddoba sano oo xiriir ah ayaa si joogto loo dhigtaa madarasada tabuuk waxaana arrimaha ay la gaarka tahay madarasadan ka mid ah in macallimiinteeda ay yihiin hadda mirihii ay isla tabuuk soo saartay haddaba warbixintan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa bandhig cilmiyeed aad u sarreeya oo ay ardayda dugsiga hoose dhexe ee tabuug ay sameeyeen kaas oo lagu soo bandhigayay heerarkooda waxbarasho waxaana goobjoog ahaa boqolaal ka mid ah bulshada kamsuuma oo ay ku jiraan waalidiin waxgarad si ay u hubiyaan heerka uu gaarsiisan yahay dadaalka waxbarasho ee la geliyey ubadkooda bandhigan ayaa wakhti salaaddii casir kadib lagu qabtay fagaaraha isgooska shareecada ee kamsuuma jawiga maalinkaas ayaa aad uga duwanaa midkii aan ku arki jiray degmada goobta waxaa afarta dhinac taagnaa dadweyne ka warsugayay bandhiga ardayda oo isugu jiray wiilal iyo gabdho iyadoona ardayda ay xirnaayeen yuniformka madarasada waxaana bartanka la dhigay codbaahiye loogu talagalay in dadku ay kala socdaan bandhiga ugu horeenna waxaa bandhiga lagu daafuray kelimad ku aadaneed fadliga iyo barashada cilmiga oo ah furaha guusha ee ummadda mid ka mid a maadooyinka waxbarasho ee lagu dhigto dugsiga tabuug waa tawxiidka taas oo ah tiirka koowaad ee islaamnimada islamarkaana go'aamiya guusha qofka muslimka ah ee labada daarood ما دينك يا عبد الرحمن ديني الإسلام ما أساس الإسلام أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هل يقبل الله دينا غير الإسلام لا لا يقبل الله دينا غير الإسلام ما الدليل على ذلك والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام markan waxay ardaydu soo bandhigayaan maadada taariikhda oo ah mid ka mid ah mawaadda ugu muhiimsan maadaama ay taariikhdu tahay wehel iyo tajribo aan kaalmaysano si aan wax ugu dhisano duruusta iyo cibirta noogu jirto si gaarah siirada midka ugu fadliga badan caalamka ahna sayidka aadanaha iyo midka aan ku dayanno sala allaahu calayhi wasalam هل أنت مستعدة للحوار عن مادة التاريخ يا أختي؟ نعم اسألني ما تريد اذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن
sidoo kale ardayda madarasada ayaa soo bandhigaya markan mawaadda fiqihiga iyo carabiga ما الأشياء التي يجب إزالة النجاسة؟ الأشياء التي يجب إزالة النجاسة هي الجسم الملابس ومكان الصلاة ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة من الجسم؟ الدليل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة من الملابس؟ الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة من المكان الذي يصلي فيه؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المساجد لا تسليع لشيء من هذا البر ولا القدر إذا وقعت نجاسة على ثوبك فماذا تفعل؟ أتطهر عنها أو بكل طاهر مباح يجزم النجاسة هل يجوز أن تصلي في المكان النجس؟ لا ولماذا؟ الآن إزالة النجاسة قبل الصلاة من شروط الصلاة أحسنت يا عبد الرحمن وبارك الله فيك كيف حالك يا أختي؟ أنا بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ وأنا كذلك أراك تهتم المدرسة فماذا تعني؟ أنا أحبها كثيرة يا عزيزتي لماذا تحبها؟ لأن فيها منافع كثيرة لنا أنا لا أستغني عنها أبدا ما الذي يدرس فيها؟ يدرس فيها مواد الشرعية وتجروبية اذكر بعضا منها التوحيد والحديث والعربية والعلوم والجغرافيا والرياضيات وأنا يا أختي طالبة من طلاب المدرسة التبوك حقا في أي الفصل أنت؟ أنا في فصل أنا في فصل الثاني أنا مسرورة بلقائك يا أختي وأنا كذلك مع السلامة في أمان الله intaasi kadib waxaa madasha laga jeediyey kelimad mahadcelinna uu soo jeediyey mid ka mid ah ardayda macadka نرحب هنا جميع الحاضرين في هذا العرض القيم وأقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه مدرستنا جاءت إليكم وهي تلمع مثل القمر تتلألأ وتنير بما فيها من الكرامات والهدي المبين وأنادي هنا بصوت عال مرتفع لأبناء أعمامي وأقول لهم تعالوا إلى مشعل تستضيئون به إلى يوم القيامة مشعل العلم والهدى والعلم نور مبين يستضاء به أهل السعادة والجهال في الظلم kadib bandhigaasi quruxda badan ay sameeyeen ardayda waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ubadkaasi iyo waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada hoose iyagoona kaga mahadceliyey dadaalka waxbarasho ee la geliyey ubadkooda aqoontaasoo hadda sida aad u jeeddaan ay soo bandhigeen arday ka tirsan madarasada tabuuk madarasadaasoo ku taallo maxaafadada kamasuuma waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed aad u qurux badan ummaddii iyo waalidiintii halkaas isugu yimidna way ka farxiyeen waxaan leenahay insha allahu jiilkiinaan jiilka soo koraya wey oo waxaad tihiin insha allahu geeska afrika dacwada ka socota insha allahu meelaha kale ee maxalladaha ee waddamada dariska aan ugu xeedaawan insha allah markii mujaahidiinta ay furtaan waxaan leenahay ducaad kale loo mahay insha allah idinka ayaa dacwada ka gudan doono idinka ayaana diinta gaarsiin doono waxaad tihiin iftiin ka soo ifay geeska afrika insha allah iftiinkanna wuxuu gaari doonaa meelaha fogfog ee insha allahu hadda ay xarakadu aan maxalladaha mujaahidiintu hiigsanayaan indhaheenna maanta wax cajiib lahaa qabadan biidnillaahi tabaaraka watacaala dullaab la kasa shaqeey oo walla sabari maclimiin wal sabarti iyo mudiiro insha allahu tacaala iyo waalidiin isxilqaami ina owlaaddoodii wal barato taasaa mahad insha allahu tacaala waxayse bandhiganna waa wax indhaheenna annaga maanta ka haysanna aragoyna wa waa wax la yaab leh oo cajiib leh in arday ama dullaab waxse diyaaritoo bandhig oo ardadii tabuuka macadkii oo ardada la keliibaan ina sabato tani ayaa ah qayb yar oo ka mid ah dadaallada midho dhala ee uu bixinayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta kaasoo xil iska saaray sidii loo soo saari lahaa jiil toosan oo hage iyo hoggaan ka dhigta shareecada raxmaanka dhanka kalena asbaabaha loo yagleelay maktabkan waxaa ka mid ah inuu ka hortago duulaanka xagga fikriga ah ee ku socda ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed si loo badbaadiyo ajyaasha soo socda guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo aad si toosa uga dhegaysanayseen xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetkaba caawa waa naga intaas intii uu barnaamijka soo socday waxaad ku dhegaysateen qodobo muhiim ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahadcelinaynaa suurtagelinta barnaamijkan quruxda badan intaan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا